aynu ku horeyna codbixinta ayaa ka soconaysa somalilan maanta oo isniin ah iyadoo dadku ay soo dooranayaan xildhibaanada baarlamaanka iyo kuwa gulayaasha deegaanka mas-uuliyiinta xisbiyada iyo madaxweynaha somalilan ayaa saakaa codeeyey sidoo kalena waxaa la arkayay safaf dhaadheer oo ay dadku ugu jiraan goobaha codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan in ka badan hal milyan oo qof ayaa isdiiwaan geliyey si ay uga qayb qaataan codbixinta maanta guddiga doorashooyinka waxaay sheegeen inay jiraan in ka badan laba kun iyo toddoba boqol oo goobood oo laga codayn doono wariyaha v o a khadar maxamed cakulle ayaa warbixintan noo soo diray
dadweynaha somalilan ayaa u dareeray saaka subaxnimadii hore goobaha codbixinta ah si ay codkooda u dhiibtaan una soo doortaan mudanayaashii aqalka wakiilada ee somalilan ku mateli lahaa iyo sidoo kale golayaasha deegaanada ee degmo doorashooyinka somalilan toddobadii subaxnimo ayaa ay furmeen goobaha loogu tala galay in bulshadu ay ka codeeyaan safaf dhaadheer ayaa hiibtii waa beriba aad arkaysa iyaga oo magaalada hargeysa ay dadka kuyi ugu jiraan hooyooyinka dadka waayeelka ah iyo qaybaha bulshada ee kala duwan ayaa ka codeeyey goobihii loogu tala galay islamarkaana kuyiyo dhaadheer u galay goobta hay-adda shaqaalaha dowladda ee bartamaha magaalada hargeysa waxaa codkooda ka dhiibtay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaridka kale ee ucid injineer faysal cali waraabe madaxweyne biixi ayaa kula hadlay warbaahinta markii uu codkiisa dhiibtay kadib ilaahay baan ku mahadinaynaa saaka in si nabadqaba dalka oo dhan sidaa gudoomiyuhu inoo sheegay inay doorashadii ka bilaabantay halkan goobtan guriga shaqaalahana waan ka bilaabay oon codkii ka dhiibtay nabad ku codeeya waa laba doorashoo muhiima aad bay adduunyadu inoo soo eegaysaa saaka haddaad daawateen waxa leexaa idaacadaha waaweyn adduunka oo dhammi waxay ku soo jeedeen somalilan xil baa ina saaran nabadgeliyo iyo nidaam iyo wanaag ku codeeya dhallinyaradana waxaan leeyahay sidii aad u olaysayna wanaagsanayd u codeeya wakhtigu weynuga fulan yahay waxaa la sameeyey maarata sanaaduuq badan meelaha badankooda afar boqoloo qofoo qura ka codaynaya marka la xisaabiyaan waa wakhti ku filan toddobada saacadood markaa degdega iyo buuq aynu iska ilaalino gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro ayaa markii uu codkiisa dhiibtay ku tilmaamay doorashadan mid shacabka somalilan guul weyn u ah dhammaan shacbiga somalilan waan salaamayaa waxaynu ku jirnay imtixaan imtixaankii waynu ku guulaysanay waanu ku guulaysanay markii ugu horreysay inuu laba doorasho iskumar qabanno golihii wakiilada iyo golayaashii deegaanka arrintaasi guud ahaan somalilan guul bay u tahay waxaana filayaa waxaad arkaysaan maanta inayna danaynayaan dunidii iyo beeshii caalamku safiirro badan baa jooga taa macnaheed waxaa weeye waa la danaynaya somalilan maanta goobjoogyaal caalamiyaa jooga iyo kuwa rijinka ka socdaba shacbiga somalilan waxaa lagu baaqayaa inay nabad iyo xasillooni ka codeeyaan waxaa lagu baaqayaa inay dul qaataan hadday dee waxyaaba khaladaadoo yaryar arkaan inay u dul qaataan kuryada dhaadheer inay u dul qaataan dhibaato kasta oo la kulanta hadday midha tahay iyo hadday gaajo tahayba qof waliba xaq buu leeyahy muwaadinku doono inuu isagu u codeeyo axsaabtuna way tartamaysaa ciddii ilaahay u gartayna way guulaysanaysaa waxaynu ognahay in kun musharax ay sharaxan yihiin boqolkiiba soddon baa guulaysanaya ninkii ilaahay qorayn baana guulaysanaya markaaynu nabad ku codayno xasilooni ku codayno waxaan ilaahay uga baryayaa in ay arrintaas doorashadu si nabada oo xasilooniya inoogu dhammaato shacbigana waxaan leeyahay guul bay idiin tahay arrintani guushana xejista ilaashada injineer faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ucid ayaa u sheegay warbaahinta markii uu codkiisa dhiibtay in doorashadan lagu bedelayo golaha wakiilada somalilan ee lix iyo tobanka sano fadhiyey kuwaasi oo ugu magacdaray baarlamaankii ugu cimriga dheeraa dunida sida uu sheegay faysal ilaahay mahadle subxaana wa tacaala sidaa ogtihiin maanta waxaan u soo qaadanay maanta inay doorashadeed cadoo geedi dheer dheer dheer baan soo marnay waxaynu soo marnay dhibaatooyin badan baa ka hor yimi inaga hor yimi wixii oo dhan ilaahay subxaanata waa wanaga ka heshiinay oo caadadeena ah ree somalilan inay marka u dambayso gabcaha isqabsano dadka guud eegno tiibaa ilaahay subxana wa tacala markii daba nagu guuleeyey himiladeennii aan usoo tacabnay oo weliba aniga tacab badan iga qabsaday doorashadaasi u dhici lahayd oo cadaawad badan ku qabsaday ku yeeshay wataa maanta inoo hirgashay maanta waa ogtihiin adduunka geeskaan ku nool lahay meel ay doorasho nidaami ka dhacaysay keenaa jirta noo fake election inaba fake election ma samayno kii runtaa baan samaynaa oo fair and free insha allahu tacaala kana waa kii toddobaad waxaa ilaahay ka baryayaa markay tani naga dhammaato in doorashada nabad inagu dhacdo dad ilaahay ka bagaya oo aqoon leh oo damiir leh oo dalkan cagaha u taaga nidaamada u taaga oo reform ku sameeya inuu ilaahay inoo soo saaro ta hoose iyo tasaraba waxaynu maanta soo afjarinay insha allahu tacaala baarlamaankii loo bixiyey the oldest and incompetent parliament in the world baarlamaankii ugu taya yaraa ee ugu daada weynaa adduunka ayaynu maanta soo afjarnay alxamdulilah rab alcaalamiin alxamdulilah rab alcaalamiin waxay doorashadani noqonaysaa tii ugu horraysay ee dadka ugu badani ay u codeeyaan ama doorashada ka qayb galaan khadar maxamed cakulle v o e hargeysa magaalooyinka kale ee somalilan ee ay saaka ka bilaabatay codbixinta waxaa ka mid ah magaalada boorame ee gobolka owdal qaar ka mid ah dadweynaha halkaasi ka codeeyey ayaa u waramay wariyaha v o eda ee gobolkaasi haashim sheekh cumar good nay goobtan waxaa weeyaan abuqays insha allah waxaan rajaynaynaa codaynta inaan si fiican u gudanno goobtanna waxaa la dhahdaa goobta abuqays
maxay idin dooranaysaa halkan aad ka dooranaysaan xildhibaanada ayaan dooranaa insha allah ayaan dooranaa xildhibaanada si fiican ayaan halkan uga codaynaynaa marka halkana doorashadaasi si fiican nooga dhacaysa insha allah waa maxay idiin qabanayaan xildhibaanada aad dooranaysaan waxay noo qabanayaan adugu wax walba insha allah ballan bay noo qaadeen inay noo qabtaan insha allah
Maxaa ka mid waxaa ka mid a inay wax walba noo qabtaan inay ballan noo qabtaan oy noo sameeyaan inay madgaranaysaa iskoolada kale noo caawiyaan insha allah inay saan ugu dadaalaan bay wadaan oo iskoolada naga dayacan madgaranaysaa inay aad noogu dadaalaan insha allah ah? maanta halkan waxaad u joogtaan codbixinta een, inaad codkiinna bixisaan codkiinna aad bixinaysaan yaa dooranaysaan magacaa ku bilow aniga xasan cabdi xaaji waxaan doonanaynaa xildhibaan degaan golaha degaanka markaa dibiga iyo laba boqol saddexda
Een, maxay idiin qabanayaan mudanayaasha iyo mase xildhibaanada aad dooranaysaan golaha deegaanka iyo baarlamaanka maanta iyagaa wax doonaya hadday isagu xelaa waxaan ku nagu ballan qaada dalka iyo dadku wuxuu u baahan yahay inuu qabtaan hadday dhul tahay iyo hadday tahay dadkaba iyo hadduu inkastoo carrooyinka iyo dhulkuba naga sii naga kookeen inay wax noo qabtaan ay wax naga caawiyaan baan ugu dooranay nimankaasi aad tilmaantay inaad dooranaysaan maxaad ku xulateen waxaan ku xulannay aqoon ay wataan iyo nin walba oo shahaadaha wata ah, oo qaali ayaan ku xulannay inay wax qaban karaan aqoontooda inay wax qaban kartaan ku xulannay Ee, adoo magacaaga ku bilaabaya een, maanta halkan maxaad u taagan tahay halkan waxaan u taaganahay magacaaga ku bilow axmed maxamuud dugo tukaalo laydhaah waxaan halkan u taaganahay labada xildhibaan dibiga iyo laba boqol iyo saddexda ayaan u taaganahay inamadaasoo aqoon aqoonaan ku doorannay berigii hore kuwii han doorannayna han isku qabannay oo nidhi waar kuwii sidii hore un haddaad noqonaysiin adeen oo dalka iyo dadkiin iyo ummaddiina aanad xasuusanayn waxbaynu dooran mayne codkaya waanu iska haysanaynaan ku nidhi oy dood ballaadhan inaga dhex dhacday markaas iyagu iyo shuruudihii buuxiyey oo yidhi dalkayaga iyo dadkayagaba daacad baanu noqonaynaa dadkayaga markasti waan la fadhiisanaynaa mar kastii dhibaatadooda waan la soconaynaa iyagoo yidhi ayaannu ku doorannay iyo shahaadooyin ay haystaan rashiid bashiir nuur waxa weeyaan waxaan dooranaynaa golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka assalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu raxiim marka magacaygan ku bilaabo waa cabdifataax cabdilaahi taahir run ahaantii haddaan halkan waxaan u midna inaan codayno oo aan ugu ridno nin walba dee awciyo qofkii u sharaxan inaan u codayno laakiinse meeshan markaa run ahaantii nin aqoon iyo waxaa laiskuma soo xulin nin walba qabaa'ilkiisa iyo cidda u xigta ayuu soo xushay saa uu ugu codeeyo saas daraaddeed run ahaantii inkastoo dadkeenna marka la soo xusha ama ay helaan kursiga ayna dadkoogaba saa usoo eegin nin walba mishaarkiisa iyo kursigiisa una eegto laakiin mudanayaasha la dooranaya ciday doontaba ha noqotee ee samraro kasoo jeeda inay ummadooda soo eegaan oo ay wax u qabtaan weeyaan wabilahi towfiiq habka loo codaynayo ma fahamsan tahay iyo wacyigelinna ma ka heshay qaabka loo codaynayo haa si wacan si wacan aad baan u hay ayn- aad baan u ognahay sida loo codaynayo ee qof walba ninka u codaynaya calaamad yar oo egas baa la saaraya saas daraaddeed egasta afarta koorneynayo kaga gaadha casaankuna dhex bartamaha ku eekaada qaar ka mid ah dadweynaha ka codaynaya magaalada boorem oo u waramay wariyaha v o e da haashim sheekh cumar good magaalada laascaanood ayaa iyana la arkayay dadka oo codadkooda dhiibanaya sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a cabdikariim olol gobolka suul ayaa saaka waxaa ka bilaabatay doorashada golaha deegaanka iyo wakiilada ee somalilan gobolka suul ayaa waxaa yaala laba boqol iyo siddeetan goobood afarta degmo uu gobolka suul uu ka kooban yahay degmada taleex degmada xudun degmada laascaanood iyo degmada caynaba dadweynaha magaalada laascaanood ayaa iyagu isugu soo baxay waxaana gudaha magaalada laascaanood yaala boqol afartan iyo sideed goobood kuwaasoo saaka lixdii aroornimo ay dadku ay faylo dhaadheer u galeen sidai ay u dooran lahaayeen golaha deegaanka iyo wakiilada ku matali doona doorashadani dadweynaha kala duwan ee magaalada laascaanood ee boqol iyo afartan iyo sideeda goobood ee ku yaala degmada gudaheeda ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan inay saaka u dareeraan codaynta golaha deegaanka ee degmada laascaanood iyo golaha wakiilada waxaana aragtidooda ay ka dhiibteen siday u arkaan doorashadan ay saaka ka qaybgelayaan bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa cabdiraxmaan kiise maxamed doorashada isku sidkan ee golaha deegaanka iyo golaha wakiilada ee jamhuuriyadda somalilan hadda waxaan ku suganahay seejada waqadari dadku waxay u diyaarsan yihiin say ula soo bixi lahaayeen ciddii ku mateli lahayd golaha wakiilada golihii deegaankana maayaradoodii iyo xildhibaanadoodii bay dooranayaan saaka lixdii subaxnimaan soo kallahay oo awalba shaqooyin iyo dee howlaan usoo kallihi jiray laakiin saaka wakhtigii hore aan soo kici jiray waa ka soo horreeyey waxaan noo usoo kallahay inaan labadii qof ee golaha deegaanka iyo golaha wakiilada igu mateli lahaa aan la soo baxo dee waan waan codeeyey hadeer markaa hawshaydu hadeer waa boqolkiiba boqol raxiim saako ay isniin tahay koob iyo soddonka mey waxaan ka qaybgelayaa ama aan ka codaynayaa xarunta magaalada laascaanood iyadoo guud ahaan deegaamada somalilan degmo doorashooyinka loo dareeray codaynta doorashada isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada somalilan aad baad umaadsantah cabdikariim ha waa markii ugu horreysay ee aan kaadh qaatay codeeyo raxmaan raxiim magacaygu waa khadar cismaani diris waxaan maanta u imid inaan doorto xildhibaankaygu matela golaha deegaanka degmada laascaanood iyo golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan anigu ma ihin nin qabiil wax ku dooranaya waxaan ahay nin ku dooranaya qofka aqoontiisa iyo qof isbeddel ku samaynaya dowladda hoose ee deegaanka iyo golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan waxaana wataa laba aqoon-yahan oo aad arki doontaan isbeddelka ka samayn doonaan gobolka iyo jamhuuriyadda somalilanba bismillah magacaygu cabdilaahi cali maxamed cabdilaahi cali maxamed oo jooga degmada laascaanood degmada laascaanooda ka codaynaya seejada waqadari waxaan u imid lixdii subaxnimo saaka sidaan ula soo bixi lahaa labada xildhibaan ay ugu mateli lahaa golaha deegaanka degmada laascaanood iyo golaha wakiilada weli waxaan ku jiraa safkii lixdina waa imi dadku inay u samraan safka iyo codbixinta oo qof walba safka leynkiisa ku jiro sidaasaan ku boorinaya cid kasta assalaamu calaykum assalaamu calaykum anigoo ah khaliifkiisi oo maanta ka codaynaya degmada laascaanood gaar ahaan dhuxun doorashada dalka saaka ka bilowmatay saaka lixdii ee dhammaana shanta galabnimo waxaan leeyahay dalka hore ha u socdo hore ha u socdo haa waa markii ugu horreysay aan codeeyo doorashadii hore waana la diiday wiil yar baan ahaayoo dee wakhtigaa ma qaangaadhin laakiin haddeena qaangaadha waxaan soo galay saaka toddobadii
raxmaan raxiim magacaygu waa cabdifataax axmed xasan saaka lixdii subaxnimo aan soo kacnay waan codeeyey waxaan ka codaynay degmada laascaanood waxaan u codaynay qof maanta mateli kara laguna mateli kara golaha wakiilada iyo golaha deegaanka waxaa qabad muuqdana maanta inoo samayn kara doorashadana waxay u socotaa si habsamile amnigu boqolkiiba boqol waa fiican yahay magaalada gaadiidka shaqaynaya waxay ku shaqaynayaan taariko gaar oo kuwishinku sameeyeen shaqo fiican bay inoo hayaan qolada kuwishinku si wacan bay u shaqaynayaan hay-adaha amnigu iyana si wacan bay u shaqaynayaan doorashada waxay rajaynaa insha allah inay inoogu dhammaato si khayr leh inoona soo baxaan xildhibaano maanta inagu mateli kara boosaska aynu doonan oo gobolka wax ku soo celin kara oo gobolkana wax waxaan ku mateli kara magacaygu waa axmed cabdilaahi xirsi musharax golaha deegaanka ah u tartamay lambarkaygu waa boqol iyo labo xisbiga ucid doorashadu si wacan bay u socotaa waa ku qanacsannahay si amni si habiya daacada dadku fayl bay ku jiraanoo waad aragtaan si goob kasta si deggan bay uga socotaa magaalada iyo gobolka oo dhan tuulo kasta iyo goob kasta waa ku qanacsannahay wixii ka soo baxa cabdikariin olol v o a magaalada laascaanood